أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuwooda ugu doorka roon maamul goboleedka gaalharaaca ah ee puntland ayaa ka hadlay maliishaad maamulkooda ka goostay kuwaasoo ku biiray maamulka ridada galmudug dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiintii kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose shacabka ku dhaqan xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulbab uu ku hayo taliyaha sirdoonka kooxda ridada soomaaliya wilaayada jubbada hoose ayaa dowlad diini ah usoo gebagabaysay hoggaanka dhaqanka qaar ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi munaasabad lagu maamuusayay haween dhammaystay qoraalkii akhriska ayaa ka dhacday degmada aadanya baalle ee wilaayada shabeellada dhexe maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde ee wilaayada gedo ayaa kulan la qaatay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi waa subaxnimo axaddaha taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo sideed hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan maamul goboleedka gaalharaaca ah ee puntland ayaa ka hadlay maliishaad maamulkooda ka goostay kuwaas oo ku biiray maamulka riddada galmudug sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeena camaar cabduqaadir murtad maxamuud caydi dirir oo ah wasiirka waxa ay ugu yeeraan dhallinyarada maamulka shahaadala dirirka ah ee puntland ayaa si adag ugu goodiyey maleeshiya horay oga tirsanaa maamulkiisa kuwaas oo dhowaan u goostay dhanka maamulka shahaadala dirirka ah ee galmudug murtadkan ayaa sheegay in maleeshiyadan ay ka mid yihiin kuwii ku biiray kooxda riddada ee la doonayey in deegaanada maamulkiisa lagu weeraro ugu dambaynna iska dhiibay dhanka maamulka ay jaarka yihiin ee galmudug maamulka qoorqoor ayuu ku dhaliilay in ay ahayd inay soo celiyaan maleeshiyadan oo ay gacanta maamulkiisa ku soo simaan waxaa jira ciidamadii doonayey inay qalalaasaha ridaan oo uu yidhi waa ciidamo federaal qaar ka midii inay u goosteen u qaxeen maaratay dhinacaas iyo galmudug galmudug waxaa laga rabay inay soo celisaa laga rabay gacanta puntland ay kusoo sinto dembiilayaal weeyaan inkastoo xasan uu hoosta gashaday oo dee dhibaatooyinka uu wado ay ka mid tahay oo cad dhibaatooyinka cad aan maragmadoontada ah ee xasan ka wado galmudug iyo puntland inuu isku dhufto inay kuwaas ka mid yihiin laakiin halkaas tallaabadii ku habboonayd galmudug kama qaadin dembiilayaasha inay soo celisay ahayd waxay tani ku soo beegmaysaa xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka shahaadala dirirka ah ee uu deni hoggaamiyo maamulka garowana ka digay socdaal uu murtad guurguurta uu ku tago koonfurta magaalada gaalkacyo mahsanid camar dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta uganda ee degmada janaale sidoo kale saaka ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maliishaadka murtadiinta ee degmada janaale shacabka ku dhaqan xaafada ka tirsan magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulboob uu ku hayo taliyaha sirdoonka kooxda riddada soomaaliya sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen yaasir xilli dhulboobka ka socda magaalada muqdisho uu xargaha goostay ayay saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda riddada ku lug lahaayeen boob daran oo ka socda xaafado ka tirsan gobolka banaadir shacabka ku dhaqan xaafadaha warshadii fiyaad iyo soonakey ayaa sheegay in mahad salaad oo ah taliyaha sirdoonka kooxda riddada uu boobayo dhulalkooda isagoo dhulalkaas ka iibsanaya ganacsata ee maanlaawayaal ah waxgaradka iyo hormuudka deegaanka oo shir jaraa'id qabtay ayaa mahad salaad iyo nin kale oo xildhibaan ah ku eedeeyey in ay dumis ku qoreen boqolaal guri islamarkaana ay qorsheenayaan in ay xaafadahan cagafgeliyaan dadka deegaanka ayaa ugu hanjabay kooxda riddada in ay weerar ku qaadi doonaan maleeshiyaadka murtadiinta haddii ay ka dhabeeyaan goodiskooda ku aadan in dhulalkan ay duminayaan
allaahu akbar war ma dagaalamaynaa nin kastaba baakaamkiisa iyo seeftiisa faatixada mara mahad iyo ilyaas in ilaahay naga qabto waana dhaceen yaa rabbi dacwo yaa rabbi aqbal allaahu akbar cabashadanada waa cabannay oo waa cabannay waxba lagama qaban ayagaa wax nagii qaatay ayagana wax nagii la tegey annagoo bannaan cidlahaan taagannahay soddon iyo shan sano dhulkii aan haynay bannaankaan taagannahay oo aan deganayn ha la ogaado macallin mahdi maalintii la yidhaahdagaa yimid yow sabeebayaas baabuur soo dirin waa gubaynaa sabanaan la dhacayna gaariga uu soo diro mucaarad ma nihin dhulkanagaan raadinaynaa wixii naga maqnaayaan raadinaynaa mahad iyana waxaa hormood u ah xildhibaanka annagu ergaan nahay waxaana dacwo ka nahay kow mahad maxamed salaad wuxuu soo waxaa kaloo dacwo ka nahay xildhibaanka ilyaas
magaalada muqdisho dhibka ugu daran ee dadku ka cabanayaan waa dhulboobka kaasi oo gaaray meeshii ugu xumeyd wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in xasan gurgurto uu bilaabay in uu soo faago qabuuro ku yaala degmada hodan isagoo dhulka qabuurahaasi ku yaalana iibsanaya maxsaned yaasir wilaayada jubbada hoose ayaa dowlad deyni ah usoo gebagabaysay hoggaanka dhaqanka qaar ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari dowradan ayaa loo qabtay nabadoonnada beelaha dega deegaanada xeebta gobolka jubbada hoose gaar ahaan kamsuuma jamaame ilaa duleedka magaalada kismaayo waxaana nuqabadii loo qabtay ay kala matalayeen saddexda reerood ee kala ah sheikhaal abgaal iyo biyamaal dowradan ayaa socotay muddo shan maalmood ah waxaana ka faa'iidaystay soddon iyo lix nabadoon kuwaas oo qaatay muddadii ay dowladdu socotay duruus kala duwan si iyaguna ay bulshada ugu sii gudbiyaan ugu horeyn sheekh cabdulqaadir xaaji cali oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa munaasabadii gabagabada ka jeediyey kelimad tawciye ah awalan waxaan isu dardaarmayna waa alle cabsidiisa subxaanahu wa tacaala haaniyan waa daacatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam wa daacatu lumaraa'i bacda allahi wa rasuuli bimacnaa in allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa la adeeco wax walba iyadaa ka horeysa dadka umarada ah ama inta muslimiinta hogaamisa ee madaxda iyo culimada ahna waa in lagu adeeco wax alla wixii alle iyo rasuulkiisa kitaabkooda waafaqsan ama ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkii iyo sunnada nebigii waafaqsan kamaa yaquulu tacaala subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa adiicu rasuula alle adeeca rasuulka adeeca intaasi kadib mid ka mid ah macallimiintii dowladda siinayey nabadoonnada beelaha dega xeebta gobolka jubbada hoose ayaa faahfaahin ka bixiyey dowladda iyo duruustii lagu qaatay eena doorida ay loo qabtay noqobada iyo qabiilasha degta een badda miskal waxaa la dhihi jiray xeebta degta dowladaas magaceed waxaa la dhihi jiray mis waxaa ahaa saad ibnu mucaad radia allaahu canhu doorida magaceedu ahaa shicaarka doorida qowluhu tacaala ilaahay hadalkiisuu ahaa qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacnii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin doorida goortii la furay shan iyo labaatankii safar kun afar boqol afartan iyo sideed dadka ka faa'iidaystay mustafiidiinta ah soddon iyo lix qof ayay ka faa'iidaysatay dooridaasay waxgaradkii munaasabadan ka soo qayb galay islamarkaasina kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa salaadiinta beelaha abgaal iyo biyamaal ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose intaa kadib waxaan dooro ku jirteen shan maalin kuwaasoo loo qabanaya dowratu nuqabaa oo alqabaa'ilu sawaaxil dowradana magaceedana uu ahaa sacdu ibnu mucaad saxaabigaas jaliilka radia allaahu canhu shacaarkeedan uu ahaa qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabicanii wasubxaana allah wamaa ana min almushrikiin alle mahadintiisa ku sukuun waxaana leeyahay waa mahadsantihiin maadaama wakhtigan aadka u fiican una baahan in lagu sabro aada ku sabarteen waayo xilliga hadda la joogo waa xilligii adduunyada dadka beerle iyo xoolo jir waaye waa xilligii igu maceed xagaayaa la joogaa hagaagan haddee beer aruur iyo annagaas naqaanay waxbaa lagu jiraa maadaama inta ku sabarteen waxaad u joogteen waxay tahay liiclaayi kalimatillah ilaahay kelimadiisa inay kor noqoto qaar ka mid ah nabadoonnadii dowladda loo soo xiray ayaa iyaguna munaasabadii gabagabada dowladooda ka hadlay dhowra macaan badanay aheeday walaalihii noo qabteen oo si fiicnay noo maamuleen shan biraa ku jirnay raashinkaanya jiifkaanya wanaagaaga la kulannay wax dhibma la kulman waa nool wanaajiyey taastii dowladu wey waxna waa noola baray wax waa nool dowlad sideedaba al-shabaab unanka dadaal badana noo bixis odayaasha maadaama naho jundi badana noola bixiyey al-shabaab labaatan sana ku dhawaa joogtaa aniga dadka halhaan joogaa ka mid ahaay marka insha allahu tacaala waxaan ballan qaadaynaa horeyn aan u ballan qaadnay dacwaddan inaan gudin doono oo oo meeshaan ka imaanay iyo dadkana sugaya inaan usii geyn doono wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa wada xamlad dacawi ah oo saamayn doonta min degmo ilaa deegaan si sare loogu qaado wacyiga iyo fahamka guud ee bulshada dadkuna ay u noqdaan kuwa la haysta wilaayadooda iyo guud ahaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxsaned cabdiwahaab munaasabad lagu maamuusayay haween dhammaystay qoraalkii akhriska ayaa ka dhacday degmada aadanyabal ee wilaayada shabeellada dhexe sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abu xasaan munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culummo waxgarad ganacsato waalidiin iyo marti sharaf kale ujeedka munaasabadda ayaa ahayd gebagabada xaflad lagu sagoontinayay gabdho isugu jiray kuwa waaweyn iyo gabdho dhexe oo ka qalin jibiyey qoraalka iyo akhriska oo muddo sannad ah ay baranayeen gabdhahan oo markii hore ahaa intooda badan kuwo aan wax qorin waxna akhrin ayaa hadda noqday kuwo qori kara wax kasta oo loo yeeriyo dhanka kalena aqrin kara meel kasta oo looga soo bixiya qur-aanka kariimka waxayna arrintan bacdallaahi ku timid dadaal iyo juhdi ay sameeyeen gabdhaha iyo macallimiinta oo xoogga saaray sidii haweenkan ay u noqon lahaayeen kuwo wax qoro waxna akhriyo gabdhahan waxay ka qalinjibiyeen mid ka mid a maraakista gabdhaha ee ka furan deegaanka guulane ee hoostaga degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha dhexe gebagabadii munaasabadda waxaa ka hadlay qaar ka mid a gabdhihii qalinjibiyey iyagoona mahad alle kadib u mahadceliyey macallimiintii dadaalka iyo juhdiga ku bixiyey allah mahaddaas iskale oo madarasadan sheegaan kuwan waxba fahmaynin noogala furay magaalada guulane haddana aan maaragtay wax badan aan ka faa'iidnay haddana aynoo sii siiya doonto hadduu allaha awooda la ogolaado allah ku mahadsan alla kadib macalimiinta ayaa iskale mahaddaas maasha allah waxaan rabaa wax yaroo mahadcelina maasha allah inaan meeshaan kasoo jeediyo ee ku saabsan maasha allah macalimiinteyna aada iyo aaday u mahadsan yihiin maadaama ay dhowr bilood oo aan markhaati ka ah aynan meel ayagoona aadin ay mar walba soo taagnaayeen si aan wax u fahano maasha allah maantana qalbigeena iyo qulubteyna ku beereen wax badan oo aan shalay ku jirin maasha allah ilaahay mahadta ka gaarsiiyo annagana maasha allah waxaa waaye kuwii cilmiga ay bareen ku camal fala una siina siyaasada ilaahay hanaga dhigaan taaganaha insha allah macalimiintayna aaday u mahadsan yihiin gabdhaha soo ajiibay oo maasha allah maanta madarasada inay wax ka fahmaan soo ajiibana waa ku mahadsan yihiin maasha allah dugsigan in badanoo noo furnay haddana waa noo gebagebo maasha allah waxaa waaye macalimiinteenna waa mahadsan tahay iyo intii oo waxgaradahoo na soo booqatay oo kasoo qayb gashay xafladdan waa mahadsantihiin idin kale dhammaantiin maalmo ka hore ayay ahayd markii sidan oo kale munaasabad middan la mid ah ay ka dhacday deegaanka fiidow ee hoostaga degmada mahadaay ee isla shabeellaha dhexe mahadsanid abu xasaan maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde ee wilaayada gedo ayaa kulan la qaatay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi se warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen casaam wafdigan ka socday maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga gedo oo ay weheliyaan qaar ka mid ah culimmada iyo waxgaradka deegaanka ayaa dhowaan gaaray deegaanka warguududo ah deegaan hoostaga degmada ceelcadde ayaa looga hadlayay horumarka deegaanka karuqaadidda waxbarashada iyo qodobo kale oo aad u fara badan intuu socday kulankan ayaa waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka deegaanka warguduudo iyagoona soo dhoweeyey wafdigan soo gaaray deegaanka kana hadlay qodobadii ka soo baxay kulanka
halkaanu joogno oo warguduud ah waxaa noogu timid oo nagu soo booqotay walaayadii ceelcaddana nooga timid in nala weydiiyey oon isugu nimid oon mataqaanaa wax iska nidhi sidii baldegmadan loogu heli lahaa waxbarasho ilaahay subxaana watacaala uu raalli ka yahay sidii loogu heli lahaa dee ayadana kolley waa isla qaadanay codkii asaga noogu imaadeen annagana waa la qaadanay ayagana waa naga aqbaleen wixii codsoon u dhiibaynen way naga aqbaleen wixii mataqaanaa ay naga doonayn way naga helen tan kale dee waxaa weeye oon meesha ka jiro dee ilaahay subxaana watacaala dee luqwa iska barwaaqo hadda abaari wax laga qaylisanayo colaad midna ma jirto tan kale marka waxaa weeye waxay walaalka ka hadlay oo ah in mataqaanaaye bal wixii dhirta iyo mataqaanaaye wixii ku jiro oo duurjoogta sidii lagu ilaalin lahaa dee culays weyna hadda ma jiro hadda ama dhirta laga celinaya hadda ma taagna ilaahay baa ku mahadsan wixii marka nagu soo kordha in marka aan ka wada hadalna ayagana kala xiriirna ay nagala shaqeeyaan dhulkana aan wada celinna sidaasna dee waanu isu afgarannay insha allahu raxmaan dee sida ugu wanaagsan in noogu bilaaban doonto haddii ay waxbarashada tahayna hadda midda taagana noogu soo dhammaan doonto xagga waxbarashadana si wanaagsan ay noogu bilaaban doonto annagoo iska wada kaalmaysrana dhammaantanne sidaas unbaan mataqaanaa ayaan insha allahu raxmaan ku dardaarmaynaa waa mahadsan yihiin walaayadana soo booqotay oo waaliga degmadu kow ka yahay akhyaarta la socota saxaafadda al indulis waa mahadsan yihin waan soo dhaweynaynaa si aad iyo aad kalsoona usoo dhaweynaynaa dhoweyntaasi salaanta bacdigeed waxay noogu imaadeen walaayada booqosho annaga oon ka wada naqaashnay dhanka waxbarashada horumarinta deegaanka iyo badqabka deegaanka ilaalintiisa dhanka waxbarashada aad baan mataqaanaa isku waafaqnay waana ugu mahad celinay annagana waan soo dhoweynay ayagana way naga aqbaleen waana isla afgarannay dhanka badqabka deegaanka ilaahay khayr ha siiyo walaayada haddee la-aanta wax lama qaban karo haddii ay tahay ilaalintan isla ilaalinana waan isku aqbalnay annagana mataqaanaa raboodkii mar walba aan geyn ayagana mataqaanaa ay dhankii amniga ay naga caawiyaan wixii duurjoog ah oo jira iyo mataqaanaa dhirta ilaalinta inta dhammaantoodba waa badqabka deegaanka bay ka wada kooban yihiin taasna waan isku waafaqnay insha allahu tacaala ayagana waxaan ka codsan mar walba inay kor joogto na soo booqdaan waa inaga aqbaleen waana mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bulshada deegaanka warguduud ayaa si weyn u soo dhoweeyey wafdigan ka socday maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde iyo culimmada iyo waxgaradka waxayna dadka deegaanka muujiyeen farxad iyo soo dhoweyn iyagoona kulankan u arkayay mid muhiim ah aad buu mahadsan yahay cazama iyo ahaa warbixintiisana waxay guni gabagaba ay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alcandalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh